Dadka beeralayda ah ee degan deegaannada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayna beerahoodu ku yaalaan jinka Webiga Jubba ayaa inta badan caqabado kala kulma fatahaada webiga sida in ay dalagyadii ay tacbeen biyuhu ka qaadaan sidoo kalena waxaa jira dad ka barakaca deegaanada ay ku sugan yihiin oo ay halkaasi beero ku leeyihiin qaar ka mid ah beeralayda ayaa codsaday in tababaro loo furo si ay kaga hortagaan caqabadaha kusoo wajahan ee fatahaadu aad iyo aadaan ufahadsannahay waxay waxay saameynsaa maxaa lihi jire dalagyada waxay saameynsaa ee guryaha iska dadka maxaa lihi jire danta yarta guryahooda aad bay u saameynsaa khasaare waxay ii geysatay ayaan dhaweynta waxaa dhacday in meel maxaa lihi jire guri ahaa ee iska yaraa in ay dhibaato aad u daran geysatay oo gurigii uu burbur ku yimid oo biyihii ay saameeyeen iyo duufaan qaadiba jiingdihii iyo waxyaabihii dhala haa wasaaradda waxaa jira oo noo sameeya tareeniye iyo tababaro iyo wacyigelin sifo aan ugu qayb qaadano la dagaalanka isbeddelka cimilada waxaan leeyahay baaqiga waxaan u dariyaa hay-adaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka in ay dadka u sameeyaan tababaro wacyigelin joogto ah mar kastaba wallaahi khasaaro waana soo gaaray waayo xoolihii waxaa qaaday biyihii togagii biyaha qaaday biyihiyaa la tegey guryihii biyihiyaa la tegey annagana waa kaasoo dhibkaasaan ku jirnaaba meesha saytay baaburadii oo jubbaland noo soo gurmadood oo naga soo aruuriy baarsan guuni waxayna keeneen istanbul istanbulna haddana ku rafaadsan ha haddii helna meel ka fiican waa kaasoo oo waa degaynaa hadda meel maba heyno soo maha meeshaa iska deganahay haddii meel ka fiican oo ka wanaagsan aan helno aan degno waan degaynaa oon rafaadkaas hadda meel noo dhaanta aa helno ilaa hadda meel noo dhaanta ma haysano wallaahi dabaysha si fiican inoo saameys hadeertaan dhaxan iyo qabowagaasaan ugu dhaco waxaan joogaa istanbul istanbul aan ku noolahay aan ilmihii dhaxanta iyo dabeysha aan la fadhiyaa maaragtaa waa iska dhibanahay meeshaaan ku wallaahi cimilada wayna saameysay waayo hadda cimiladii rooroob aa lagu jiraa qabow aa lagu jiraa dhaxan aa lagu jiraa bac iyo buushaan meesha lagu noolyahay waaye ma haysano guryo dabeeshii dhaxanta aan ka galno jiingad ma haysano meeshaasaan ku noolnahay dabeeshaas xoole iyo waxiin lahayn guryo biyihiaa qaaday dabeel iyo waxaa isla socday biyihii dhulka webiga maaragtaaye waa barakacnay biyihii waa kasoo cararnay istanbuulaan kusoo qaxay istanbuulaan hadda ku noolahay si kastaba beeralaydan ayaa sanad walba la kulma fatahaada webiga taasi oo saameyn kala kulma dalagyadii ay beerteen